Doorashadan oo ahayd mid lagu dooranayo guddoomiyaha iyo xogayaha midowga ardayda jaamacadda SIU ee magaalada muqdisho ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka iyo ardayda jaamacadda aqoon-yahano iyo madsharaf kale. Xilka guddoomiyaha midowga ayaa waxaa u tartamay laba musharax oo kala ah Cabdulaahi Ibraahim Cumar iyo Cabdishakuur Maxamed Maxamed, iyadoo xilka xoghaynta ay u tartameen Maymuun Nuux Maxamed iyo Naciime Ciise Ibraahim. Codayn dheer kadib, xilka guddoomiyaha midowga ardayda jaamacadda SIU ayaa waxaa ku guuleystay Cabdulaahi Ibraahim Cumar oo helay lixdan iyo toddoba dhibic shan boqolkiiba codadka la dhiibtay, halka xogayaha ay ku guuleysatay Maymuun Nuux Maxamed oo iyana heshay lixdan iyo saddex dhibic lix boqolkiiba codadka la dhiibtay sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga doorashada.
sida looga kula guulaystay codbixintii saakay ayaa u soo dareereen ardayda jaamacadda guud ahaan xilka xoghayaha xafiiska midowda ardayda oo ay ku tartameen laba arday oo ay dhigata jaamacadda SIU waxaa loogu kula guulaystay sida soo socota naciima ciise ibraahim waxay heshay codad gaaraya lix boqol afartan iyo sagaal cod oo u dhiganta soddon iyo lix boqol soddon iyo lix dhibic afar boqolkiiba maymuun nuux maxamed waxay heshay kun boqol soddon iyo shan cod oo u dhiganta lixdan iyo saddex dhibic lix boqolkiiba sidaas awgeed maymuun waxay noqon doontaa xogayaha xafiiska midowda ardayda jaamacadda SIU labada kun labaatan iyo saddexda labada kun labaatan iyo afarta xilka guddoomiyaha guud ahaan codayntiisa halkii loo soo dareeray waxaa loo kala codeeyey sida soo socota guddoomiyaha laba murashax ayaa ku tartamay murashax cabdishakuur maxamed maxamed wuxuu keenay shan boqol toddobaatan iyo laba cod oo u dhiganta soddon iyo laba dhibic shan boqolkiiba murashax cabdulaahi ibraahim cumar wuxuu keenay codad gaaraya kun boqol siddeetan iyo toddoba cod oo u dhiganta lixdan iyo toddoba dhibic shan boqolkiiba sidaas awgeed waxaa noqon doona guddoomiyaha siddeedaad ee xafiiska midowda ardayda jaamacadda SIU cabdulaahi ibraahim cumar
qaar ka mid a musharaxiinta laga guulaystay ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin qaabka ay u dhacday doorashada aaday u mahadsan yihiin inta iyo codayday iyo intaan iyo codeenbo walaasheena aadaa ugu hambalyeenayaa maadaamay xilka qaaday soo dhawaawaya ku leeyahay mar koowaad iyo mar labaad walaalkay cabdulaahi cumar ibraahim oo aan leeyahay oo aan leeyahay saaxiib ilaahay xilkaas ha kugu guuleeyo insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa wixii tale iyo tusaaleba inaan maxaa la yidhaahdaa aan dib ka wada hadli doonno guddoomiyaha la doortay ee midowda ardayda jaamacadda SIU ee magaalada muqdisho cabdulaahi ibraahim cumar ayaa sheegay in uu si cadaalad ugu shaqayn doono ardayda saxaabadii garbihayga soo istaagay ee inaan halkan soo istaago ee sababtoodu ay ahayd ee iyo dhammaan ardaydii saakay u soo xaadir inay codkooda dhiibtaan halkan u taagan ee sidii ay farxadda noola qaybsan lahaayeen